الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني حفظكم الله caawa oo caawa bishii hijriga ay tahay soddon soddonkii bishii labaad safar alf arbacumiya wa arbaca wa halaatiin kun afar boqol iyo afar iyo soddonka oo ku beegan koob iyo tobankii bishii koobaad alfayn wa talata cashar waxa aynu wada laqbaysanaynaa matni kooban oo uu leeyahay caalim culimadii islaamka iyo zuhaadoodii ka mid ah oo xikan badan iyo murti badan iyo waano badani ka buuxdo waxaan is idhi maadaama oo aan safar kooban magaalada ku imi walaalada wax uun la laqbayso oo maaragtay wada faa'iideysta wa ilaa haddii xaqiiqada la isu sheego dee culimana magaalada waa ka buuxdaayo riyaad ahlulcilmigii waaweynaa oo dhan ama aqlabkoodii baa jooga culimo wax runtii culimo la-aan idinma hayso a wax kaloo faqri idinkaga dhacaba culimo la-aan idinma hayso marka waxaan is idhi un yaanad noqonin nin intuu yimi iska noqdee bal walaaladaa wuxuun maaragtay faa-iido adii iyagaba ay kasoo gasho aada wada raacataan manduumadan waxaa la yidhaahdaa oo ay caan ku tahay cinwaan lxikam cinwaan ulxikam macnaheedu waxa weeye murtiyaha iyo hadalka kooban ee macnaha badan sida noocyadiisii iyo astaantiisii iyo cinwaankiisii shaacirka ama caalimka tiriyey waa nin muxadith ah oo shucaradii muslimiinta ka mid ah raggii gabayga lagu yaqaanay ee gabaygooduna nafciga badnaa waxaa la yidhaahaa sida aragtaanba waraaqaba ku qoran abulfatxi cali bnu maxamed ibn lxusein albusti waxay yidhaaheen culimadii u turjumeeyey waxa uu ahaa muxadith shaacir ah waxaana uu dahabi oo kale uu yidhi waa shaaciru waqtihi wa adibu naaxiyatih gobolka uu u dhashay suugaan cidi kagama daba hadli jirin iyo gabay busti magaalada la yidhaahdo ama gobolka la yidhaah ee uu dhashay waxa uu ka mid yahay wuxuu ku yaallaa nawaaxida kabul min bilaadi afghanistan ayuu ku yaallaa waxaana beledkiisa ka soo baxay culimo badan oo culimadii islaamka ka mid ah culimadaa inta badan la maqlay ee beledkaa ka soo baxay ee xadiis iyo fiqi iyo sunnaba loo daba fadhiisan jiray waxaa ka mid ah abu xaatim ibnu xibbaan saxiixu ibnu xibbaan caalim ka leh oo caalim macruufa ah muxadis weyn oo jaliilan ah waxaa ka soo baxay khataabi raximah ullah oo isaguna culimmada xadiiska ah ee waxa weeyaan waaweyn ah waxaa culimmadii gobolkaa ka soo baxay ka mid ah magaaladana loo nisbeeyey ee ku dhashay ku koray shaacirka zaahidka ah ee gabayga aynu halkan ku hayno qoray ibnu kathiir wuxuu yihi markuu sheegaayey ashaaciru almashhuur waa shaacir caan ah lahu diiwaanun jayidun qawiyun waxa uu leeyahay waxa uu leeyahay yani diiwaan gabay ah oo waxa weeyaan aa qawiyahoo xagga luqada carbeed a yani waxa weeyaan ku aada u toosan jayidna ah oo macnaha uu sido macno islaamkii iyo sunnadii loogu nusraynaya ah marka nin luqada carabiga aada mutamakin ugu ah ayuu ahaa shicir culimada uu wax ka qaatay ee waaweyn ee culimada u noqotay waxaa ka mid ah abu xaatim ibnu xibbaan oo caalimkeenu hadda sheegayna inay inuu busti isku gobol ay yihiin ah isaga waxaa wax ka qaatay naadimka kita nadmigan yani ku gebiyey waxaa wax ka qaatay culimo oo wax ka maqashay oo wax ka warisay waxaa ka mid a culimadaas sheikhu lislaam abu cuthmaan assaabuni abu cuthmaan assaabuni waa ninkii lahaa waa nin saaxibu sunna yani waxa weeyaan istiqaama ah waana ninkii lahaa kitaabka caanka la yidhaha caqiidat salaf asxaabi alxadiis abu cuthmaan asaabuni waxaa wax ka qaatay oo kale xuseen ibnu cali albardaci siday culimadu sheegeen caalimka abulfatxi la yidhaahdo ama shaacirka muxadiska ahi waxa uu dhashay taqriiban yani lama hayo bidabdi waktiguu dhashay laakiin taqriiban marka lasoo dhoweeyo saddex boqol iyo soddonkii ayay ku dhowdahay inuu dhashay waxaanu dhintay afar boqol hijiriyadu markay ahayd ama afar boqol iyo hal afar boqol iyo hal ama afar boqol dahabi wuxuu leeyahy afar boqol iyo hal bay ahayd saasuu leeyay dahabi sir calamu nubalaaga alaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu baaraka allahu fiikum nadmigan iyo qasiidadan waa qasiido aada u qiimo badan oo ay ka buuxaan culimaduna ay tilmaameen inay mufiid tahay waxaa ka buuxa xikam mutanawica yani waxa weeyaan murtiyo mutanawicoo kala duduwan oo abwaab kala duduwan ku saabsan sidaynu arki doono waxa uu aada uga digi doonaa adduunyada iyo in lagu dagsamo waxa uu inagu boorin doonaa allah iyo in laga cabsado waxa uu ka warrami doonaa ixsaanka iyo samafalka dadka loo samafalo iyo faa-iidada uu leeyahay waxa uu ka warrami doonaa walaalaha iyo ikhwada iyo sida loola dhaqmo wuxuu ka warrami doonaa cabsida ilaahay iyo aakhire in loo diyaargaroobo iyo qiimaha ay leedahay wax badan oo abwaab kala duduwan ah ayuu ka warrami doonaa waxaanay culimmadu idhaaheen gabaygiisu waxa uu u badnaa zuhdiga iyo raqaa'iqda waxyaabaha qalbiga qaboojiya ee maaragtay dadka aakhire ku booriya ayuu u badnaa waxaanu ahaa mid koob kooban toban beyt shan iyo toban beyt toddoba beyt waxaa ugu dheer bay culimadu idhaheen gabay uu tiriyo qasiidadan cinwaanulxikam waa saddex iyo lixdan beyt oo dhammaanteed yani waxa weeyaan durar ah durar dahab ah qofka runtii dhugta ee ku camal fala na uu wax badan oo khayra ka faa-iidaayo waana khulaaso waxa weeyaan iyo iyo waxa weeye waayo aragnimo yani waxa weeyaan nin sheekh ah oo ka turjumaysa cilmigiisii iyo khulaasadii tajribadiisa si awgeed ayaa ahlulcilmigii waqtigiisa la noolaa way kala naqliyeen ardayda ayaa la xifdisiin jiray culimo badan baa sharaxday waxa weeyaan waxaa la xifdisiin jiray dalabatulcilmiga waxaa loo dhigi jiray macnaheeda oo la fahansiin jiray culimada sharaxdee waxaa ka mida manduumadan sida uu sheegay ibnu naasirdiin adimishqi kitaabkiisa tawdiixu lmushtabiha waxaa sharaxay culimada sharaxday ka mid a abu cabdillaahi maxamuud ibnu cumar annaysaburi annajati maxamuud ibnu cumar annaysaburi annajati culimada sharaxduu ka mid yahay waxaanu dhintay caalimkaasi toddoba boqol iyo sideed iyo labaatankii hijriga ayuu dhintay waxaa sidoo kale sharaxay cabdallah bajamaal alxadrami oo ka mid ah culimadii islaamka waxaanu dhintay kun iyo saddex iyo soddonkii hijriga kun iyo saddex iyo soddonkii hijriga ayuu dhintay iyana waxaa sheegay inuu manduumadan sharaxay sheekhaasi shawkani baa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa caanka ee la yidhaha badru aalica albadru aalic culimada mucaas kamanay suulin culimadu inay sharaxaan ardayda xifdisiiyaan isu dardaarmaan iyagu xifdiyaan dadka ku wacdiyaan culimada mucaasiriinta ayna nafsa shay aimatu ahli sunna almucaasiriin nafsa shay bay sameeyeen iyana sidoo kale u sharaxeen culimada sharaxday riyaad idinla degan ee manduumadan sharaxday waxaa ka mid ah asheekh alcalaama cabdiraxmaan ibnu naasir albaraak oo culimada waaweyne riyaad degan ah sharixiisuna isagoo duuban buu internetka ku jira oo musajal ah oo sawti ama maqal ah waxaa sharaxay oo kale asheikh alfaadil cabdirasaaq ibn cabdilmuxsin albeder oo culimada madiina ka mid ah waxa weeyaan macalimiinta iyo mudarisiinta waaweyn ee caqiidada ka dhigta qismu alcaqiida fi ljamica alislaamiyana ka mid ah aanu dhalay caalimka hadda culimada madiine joogta ugu daada weyn ee sheekh cabdimuxsin alcabaad marka dabcan laga reebo sheekh abubakr aljazairi marka manduumadan muhimadeeda sidaas ayay manduumo muhima u tahay anna waxaan is idhi waxaad ka gaadhsiin karto malaha iyada ayaa loogu qaatay macno badanna kuu koobi kara oo wax badani kuu yani waxa weeyaan caalimkan waxaa laga sheegay hadallo murtiya oo aada iyo aada u qiimo badan dhowr midh baan ka sheegaya yacni hadalkiisu gabayga gabaygiisu keliya murti mu ahayn xataa hadalkiisa nafiriga ahi murti badan baa ku jirta bay idhaaheen murtida annagu waxaanu idhaahnaa ama u naqaanaa hadalka kooban ee alfaadda kooban ah waxa weeyaan macnaha faraha badanna sida waxaa ka mid ah hadallada laga soo naqliyey inuu yidhi man aslaxa faasidahu arqama xaasidahu man aslaxa faasidahu arqama xaasidahu macnaheedu waa maxay qofka naftiisa waxa ku sugan ee fasaada wanaajiye islaaxiya ee naftiisa ku dabra sharciga ku dabra ee mowqif kasta oo uu taagan yahay shareecada waxa weeyaan ku dhaqma ee xamaasad iyo casabiyad iyo qabyaalad iyo cadatoonna aanay ka qaalib noqonin ee naftiisa hanta sharcigana ku haga sariiradiisa iyo wixii u qarsoon wanaajiya isaga iyo ilaahay waxaa ka dhexeeya hagaajiyaa arqama xaasidahu ninka xaasidinaya wuu duleeyaa buuhi waa hadal aada u kooban laakiin macno badan sida kiisa xaaska isaga xaasidaya waxba ka qaadi maayo sababtu tahay dee nin ilaahay maciinuu u yahay oo ka mid a kuwuu ilaahay yihi inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu allah waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila nuur oo ilaahay weli ilaahay uu weli u yahay oo ilaahay uu garab taagan yahay oo ilaahay ku xidhan oo isagiyo ilaahay aan cidi u dhaxaynin oo macaasi iyo waxa weeyaan fasaad ka ilaaliyey naftiisa hadduu ku dhacana toobad ku dadaalay ninka haddee nin xaasid waxba ka guri maayo isagunbaa ku daba xiiqi markuu ku daba xiiqana iskaga hadhay marka man aslaxa faasidahu arqama xaasidahu waxaa kaluu yidhi almucaashara tarku lmucaayara almucaashara tarku lmucaayara ilaahay soo qur-aanka kuma odhan wacaashiruhunna bilmacruuf ilaahay soo qur-aanka muu farin qofka muslimka ahay inuu dadka wanaag kula dhaqmo waquuluu linnaasi xusnan soo qur-aan kuma taalo wuxuu idhi haddaad doonayso mucaasharadaas macnaheeda oo kooban waa tarkul mucaayarati dadka inaad caydo oo aad dhaleecayso oo aad xumaantooda daba gasho oo aad iyaga wax ka sheegto oo aad ka daba shaqayso inaad iskaga tagto hadday dadku kaa ammaan helaan adna waad ka ammaan helaysa laakiin haddaad adigu dadka dhagxiso dee xaalkaagu wuxuu noqonaya idaa kaana beytuka min zujaaj falaa tarmiyana buyuut annaas haddaad guri ku jirto quraarada dabeedna dadka hashiido man ilmutadarir waayo ninka mutadarirka ninka mutadarirka waa adiga laba dhagax baa lagugu soo dira gurigu kaa fadhiisanaya marka a marka almucaashara mucaamalada wanaagsan ee islaamku uu faray waa tarku lmucaayara dadka caydooda dabagalkooda wax ka sheegooda waxa weeyaan xumaantooda inaad faqdo inaad baadhbaadho ood ka tagta wey nabigu muxuu ihi almuslimu man salima almuslimuuna min eesh min yadihi walisaani qofka muslimka dhabtahay waa qofkay muslimiintu ka maga ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa afkiisa iyo adinkiisa ay ka magan gal ay ka nabad galaan rasuulku wuxuu ihi almu'minu man aminahu nnaasu biamwaalihim wa anfusihim muminku waa qofkay aw kama qaala sal lla alay slam muuminku waa qofka naftiisa ay muslimiintu amni uga qabaan naftooda iyo xoolahooda ya wixii sax way bannaan tahay waqtiyada qaarkood in dadka qaarkood wax laga sheega laakiin biqadri wixii sharcigu baneeyey ma aha albaab iska furan oo nin walba uu u darsanayo mana aha albaab cid walba u furan a maaha culimaduna aad bay masaladaas u caddeeyeen waxaa ka mid a hadallada runtii yani qiimaha badnaa ee aan gabayga ahayn ee nahriga ah ee laga sheegay caalimkan ama laga soo wariyey waxa uu yidhi ninka yani waxa weeyaan man adaaca qadabahu ma ninka waxa weeyaan qadabkiisa yeela cadhadiisa ninka fuliya man man aaaca biaa aaca min aaaca yani man aaaca qadabahu adaaca adabahu ninka qadabkiisa iyo cadhadiisa marka uu cadhoodo cadhadiisa yeela ee wixii ay naftiisu u yeerinayso fuliya akhlaaqdiisa o dhan waa luntaa guri dee waa run walihada nebigu alayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi maaha ninka geesiga ahi ninka aan dhinaciisa dhulka la dhigin a walakina shadiida surca minkum waxa weeyaan buri nabigu alayhi salaatu wasalaam waa man yamliku nafsahu cinda alqadab waa ninka naftiisa hanta qofka naftiisa hanta markuu cadhoodo ee cadhadaysu waxay u yeedhinaysa aan fulinin kaasaa geesiga aan dhinaciisa dhul la dhigin waa kaas uri nabigu alayh isalaatu wasalaam walihada u fiirso akharu lfasaad dadka ku dhex dhacaa maxaa keena mabda'uhu lqadab marka waxaa runtii ka buuxa haddaan intaa ku dhaafo taana waxaa ka buuxa nadmigan siday culimada luuqadu sheegeen wax muxasinaat albadiiciya laydhaah ayaa ka buuxo oo hadda aanaynu waxba sharaxaynin waxaa ka mid a ibaaqa oo waxaa ka mid a hadalka uu leeyahay fasafuhaa kadarun walwaslu hijraanu waxaa ka mid a muqaabalada wadulqanaacati raadin min maciishatihi wa saaxibu lxirsi in ahraa faqadbaanu waxaa ka mid a jinaaska man jaada bilmaali maala nnaasu qaatibatan iyo hadalkuu leeyahy man saalama annaasa yaslam min khawaa'ilihim waxaa ka mid a radd alcajaz cala sadr oo ah maalan hadalka way ka mid tahay sun xura wajhika laa tahtik kalaalatahu fakulu xurin lixuri lwajhi sawaanu waa masaa'il yani muxasinaad ba yani ku saabsan maxaa dhahaayey gabayga iyo qurxintiisa waxa uu yihi sheekhu raximah اllah ziyaadaة اlmari fi dunyaahu nuqsaanu waribxuhu gayra maxdi اlkhayri khusraanu wakulu wujudaani xadin laa habaata lahu faina macnaahu fi اtaxqiiqi fuqdaanu يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان وحلاه شيخ رحمه الله ziyaadatu lmari fii dunyaahu nuqsaanu ziyaadatu lmari qofku dheeraadka fii dunyaahu adduunyadiisa wixii dheeraad ee uu helo qofku nuqsaanun waa wax waa mid wax u dhimaysa weeyaan wa ribxuhu macaashka uu macaashaana hayra maxdilxaqi hayra maxdilkhayri khayr barax tiran waxaan ahayn macaashka uu macaashaana khusraanun khasaaro wey hadda hadalkaa u fiirso sheekh wuxuu leeyahay qofku wixii uu helo adduunyo ah ee dheeraad ah maxay ka dheeraadtay kafaafkiisa wixii ku filan waxa dheeraadka ka ahee ee uu helo ee adduunyo soo gasha nuqsaan iyo waxa weeyaan wax la-aan usoo korodhay iyo dhib weeye ya waynu sheegi doonaa see dhib u tahay wuxuu ihi wa ribxuhu inuu macaasho wa ribxuhu ribxigiisu waa mubtade khusraanun khasaaro weeyaan ribxiga uu adduunyo ziyaadaan uu macaashaa oo kafaafkiisa iyo kufilaantiisa dheeraadka ah khusraanun khasaaro weeye hayra maxdil khayri haddii aanay khayr barax tiran ahayn waxa uu macaashayaa haddaanay khayr barax tiran ahaynna waa khasaare wa kullu wujdaani xadin wuxu uhi wa kullu wujdaani xadin wujdaan macnaheedu waxa weeyaan waa taxsiil waa helid wa kullu wujdaani xadin nasiib kasta oo dheeraada ou helo oo laa thabaata lahu aan sugnaynina wax kastaoo dheeraad ah oo uu helo cafwan wax kastoo uu helo dheh wax kastoo dheefoo uu helo wa kullu wujdaani xadin xadin waa dheef wa kullu wujdaani xadin wax kasta oo uu helo oo dheef ah dheef kastoo uu helo gacantiisa soo gasha oo laa thabaata lahu aan sugnaanaynin oon baaqi noqonayninna fa ina macnaahu macnihiisu fi taxqiiqi marka runta laysula dego ee warka warka xaqiiqadiisa laysu sheego fiqdaanun wax la-aan weeye waxa uu soo soo galay ee adduunya usoo kordhay ee aan sugnaanaynin ee berri uu ka hadaafayo uu ka tegayo ama berri baaba-aysaaba xaqiiqada marka loo fiirsado wax la-aan bay u tahy wuxu uhi yaa caamiran mid camirayow likharaabi dunyaa adduunyo kharaabkeeda nin camirayow mujtahidan xaale uu tafaxaydan yahay oo uu maaragtay dadaalayo oo uu isleeyahay adduunyo kabkab oo yaanay maaragtay meel laba godolool ku yeelan billaahi uqsimuka billaahi ilaahay baan kugu dhaarshee hal likharaabilcumri cumrigu inuu kharaabo oo uu baaba'o cumraanun wax camira moo haysaa buuri cumrigaagu inuu baaba'o oo uu kharaabo wax aad ku camirto mau haysa yacni cumrigaaga adduunyaad ku bixisay oo wuu kharaabay oo adduunyaad siisay oo adigaa u tafaxaydane maxaad ku maxaa maxaad ka yeelaysaa cumrigaagaa kharaabay wayaa xariisan mid ku dadaalaya cala alamwaali xoolaha mid ku dadaalayow tajmacuhaa xaalaha tahay mid ururinaaya amwaasha unsiita waxaa lagu ilowsiiyey ama annasiita miyaad ilowday ana suruura almaali in xoolaha farxadeedu farxadoodu axsaanun muruga ay tahay niyo sheekhu waxa uu halkan ku bilaabay nadmigiisa mas'alo uu ku sheegaayo raximah ullah in waxa weeyaan adduunyo dheeraadka laga helaa in waxa laga faa'i inay xaqiiqa ahaan nuqsaan tahay oo sidee nuqsaan u tahay waxa uu sheekhu ina yidhi wixii dheeraad ee adduunyaha ku soo gala waa nuqsaan iyo waxa weeyaan dhinaan iyo dhibaato ku soo gashay weeyaan marka laga reebo wixii khayr baxtiya ahi isagu khasaare maaha waxa uu sheekhu tilmaamaya qofka adduunyo ururinaya ee aakhiro xaggan iska dhigay ee aan hamigeed haynin ee maal daba cararaaya ee adduunyo inuu isu geeyo raba ee dhaldhalaadke dhaldhalaalkeeda wakhtigiisii oo dhan ku bixiyey waxa uu u roorayo ee uu aakhiro ku iloobayna ay tahay wax kafaafkiisii ka badan ay tahay wax aanu aakhiradiisa ku bixinaynin oo aakhiro aan geyeysiinaynin oo sheekhu uu ka reebay haddii adduunyada khayr loo isticmaalayo kaasi khasaaruu taagan yahay wuxuu macaashayna waa khasaare waxuu soo hoydaana waa khasaare macnaheedu waa maxay dee haddaad adduunya aakhiro ku ilowdo oo aad aakhiro halkan iska dhigto saw wixii adduunyada kuu kordhaa khasaare maaha ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi bal tu'hiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayrun wa abqa ilaahay wuxuu uhi waxaad door bidaysaan oo aakhiro ka doorbideen adduunyo ayaa aakhiro ka doorbideen adduunyaa ka daba dhacdeen cabdillahi bn mascuud waata laga sheegay inuu yidhi adduunyo waxaynu u doorbidnay oo aynu uga daba yaacaynaa waynu aragnay oo maladaadkeedii iyo dhaldhalaalkeedii iyo quruxdeedii iyo maaragtay indhasarcaad badan ay leedahay ayaynu aragnay laakiin aakhiro maynu arag maqalun bay inugu tahay saa awgeed baynu adduunyo uga daba yaacaynaa saasaa laga sheegay cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu ilah wuxu uhi bal tu'hiruuna alxayaata addunya adduunyada nolosha adduunyaa door bidaysaanoo aakhiro ku ilowdeen walaakhiratu khayrun wa abqaa buu ilahi yihi aakhiraa ka khayr badan adduunyo dee laba isu dhigmooma iyaga ah iyadaana ka baaqinimo badan buu ilaahay yidhi adduunyadu way zuulaysaa bili-aadanka cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ah shay uu og yahay inuu baaba-ayana wuu dhisayaa miduu og yahay inuu baaqi noqonayna waa ka tegaya waxay ka mid tahay khafladda bini aadanka haysatay ka mid tahay walihaada cumar khadaab radia allahu canhu markuu abudar u yimi u yimi abudaroo guri yar oo madow iska dhex jooga isagiiyo xaaskiisii oo salli yar oo aada mutawaadico ah loo dhigay ayaa cumar waxay isu qaban weyday abudar siduu u nool yahay iyo adduunyadu usoo dirayay baytulmaalka ayaa dee muslimiinta nin walba wuxuu ku lahaa sahmi dabadeedna waxa isu qaban weyday labadii dabeedna abudar bu kuri ya abudar yaa akhi eeshaada xoole aan kuusoo diraya maya abudar wuxuu ugu jawaabay jawaab dhaxalgal noqotay ayuu ugu jawaabay waxa weeyaan cumar khadaab wuxuu ku yidhi cumarow xoolihii aad ii soo diraysay ya amiira almuuminiin way soo gaadheen laakiin guri baaqi inuu yahay aan ogahay oo dayacan ayaan u diray buuhi oo aan ogahay inaanan ka tegaynin aan ogahay inaan hurranahay oo aan kollayba tegaayo halkaasaan u diray buuhi kan marti baanu kuna waanu ka tegaynaayo wax yar baanu joogaynaa wixii yar waxaanu intii aanu ku joogi lahayna waa haysanaa buuhi cumar waxaa la yidhi oointuu halkii ka qabsaday waxay waqti badan buu uga yeeray cumar radi allahu tacala canhu markaa sheekhu wuxuu leeyahay ninka adduunyo adduunyo kororkeed helay ee kafaafkiisii wax ka badan helay ee wakhtigiisii ku bixinaya wax kafaafkiisii ka badan ya wixii adduunye kaga fillaan lahaa waa maxay adduunya waxaa kaaga filan nebi maxamed baa sheegay sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxu uhi man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yowmihi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha nebigu wuxuu uhi ninka isagoo nabadgelyo haysta waxa weeyaan waa beraysta oo aan cadow raadacaynaynin oo cadow eryanaynin man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan fii badanihi buu nebigu yihi caafimaad qabna ku waaberaysta oo aan sariir saarnayn oo waxa weeyaan xanuunsanaynin ee caafimaad haysta taajkaas xidhan cindahu quutu yowmihi buu nebigu yihi wuxuu cuni lahaa maalintiisana haysta adduunya dhammaanteed waa la siiyey bu nebigu waxba kama maqna kaas cindahu quutu yowmihi haddaad eegto maanta waxaynu aakhiro kaga mashquuq mashquullay ee aynu hadh iyo habeen daba yaacayno ma aha quut quudkii yowmigaha aamaal aanaynu garanaynu gaari doonno ayaa in badan wakhtigii cuntay marka rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam isagoo afdalu lkhalqi ahaa dadka dadkii ugu fadli bad yani dadka makhluuqu ilaahay abuuray nebi maxamed baa ugu fadli badnaa aleyh isalaatu wasalaam haddana rasuulku muu ilaahay weydiisan inuu ilaahay xoola dhinac walba ka dhigo adduunye iyo waxaa laysu barbar dhigay ilaahay agtiisa waxa yaalla ilahay agtiisa wax yaallu doortay nabigu aleyh isalaatu wasalaam hadduu odhan lahaa ilaahw buuraha dahab iiga dhigna waa looga dhigi lahaa nabiga aleyh isalaatu wasalaam laakiin wuxuu ogaa nebigu inaanay ahayn mid mid baaqi noqonaysa oo mid laga tegaya inay tahay buu ogaa si awgeed buu faraha uga qaaday nebigu hami badan iyo wax weya waqti badan aanu ku bixinin walihada nebigu wuxuu ku ducaysan jiray allahuma ajcal caysha aala maxamadin kafaafan ilaah waxaad ka dhigtaa reen nebi maxamed iyo ehelkiisa cayshkooda iyo noloshooda ilaah waxaad ka dhigtaa iyo adduunya waxaad uga dhiibayso wax ku filan oo maxay laba mas'alo ay ay ay laba masalo u jamciya adduunyo inay dad baryaan oo dad ay keyrkood gacmaha hoos dhigtaanna ay kaga maarmaan duqyaan iyo kibir iyo aakhire inay ku iloobaanna aan u geyeysanin allahuma ajcal caysha aala maxamedin kafaafan rasuul nebi maxamed soo heli maysid isagoo ilaahay weydiistay haninimo ma adduunyo nebigu ilahay wuxuu weydiisan jiray hina nafsi iyo qanaaco iyo wixii ilaahay siiyo inuu ku qanco walihada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam guryihiisa waxa soo mari jirtay habeeno kaamil ah oo aan laga shidin dab bilo ayaa soo mari jirtay nebigu aleyh salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaa dhici jirtay intuu intuu maro xaasaskiisa oo dhan inuu wax cuno ka waayo inana maanta maxaynu maraynaa waxaynu maraynaa maanta in ceeshkii oo samaysan iyo cuntadii zabaalada lagu shubo halkaasaan maraynaa marka sheekhu wuxuu leeyahay adduunyo wixii kaa soo gala ee kafaafkaaga ka badan ogow aakhiray duulimaad ku tahay aakhiradaada ay ka go-antay aakhiradaada ayay ka go-antay walihaada waa ka imaamu axmed kitaabu zuhdiga ku wariyey kelmadda cajiibka ah ee cabdullahi ibnu dinaar ma xafwan malik ibnu dinaar laga sheegay taabiciga jaliilka wuxuu yidhi biqadri maa taxzanu lidunya intaad adduunyo u murugooto ayay kadalika yakhruju hamu laakhirati min qalbik adduunyo intaad u murugooto markaad weydo ayay intaad u murugootaa intay leeg tahay in u dhigantaa oo aakhiro hamigeedii iyo dadaalkaad ku bixin lahayd qalbigaa ka baxay wa biqadri maa yaxzu maa taxzanu lilaakhira inta aad aakhiro u murugooto in leeg kadalika in leeg ayaa yakhruju hamu dunya min qalbig aakhiradaada intaad ihtimaam siiso ee aad cibaadadaada ku dadaasho ee aad qabrigaaga inaad waxusi dhigato ku dadaasho eed su-aasha ka horeysa u diyaargarowdo ee aad waxa weeyaan naftaada kula dagaalanto daacada ee aad ku dadaasho acmaasha biriga sadaqada waxa weeyaan ixsaanka soonka salaada daacaadka aad ku dadaasho inta aad dadaal aakhiradaada ku bixiso in leeg baa hamiga adduunyo qalbigaa ka baxaya hadalkaasi wuxuu u dhigmaa hadaluu nin salafkii kamid yidhi wuxuu yidhi addunya walaakhira darataan adduunyo iyo aakhiro waa laba dumara oo nin wada qaba buhi habeenkaad mid soo raaligelisa takalaha kuu kacaysa buhi yaa nimanka dee dumarka badan qaba la weydiin doonaa ma garata marka waxa uu yidhi waa darataan waa darataan waa laba dumara oo nin wada qabo had in radiyat min min minka waaxida hadday midi kaa raali noqoto ta kale caawa kugu kacaysa marka waa inaad labada mid u gohdaa labada mid waa inaad u gohdaa marka waa inaanu qofku hamigiisa waa inaanu adduunyo ka dhigin oo uu aada iyo aad isaga ilaaliyo waxa uu yihi sheekhu raximahullah ziyaadat lmari fi dunyahu nuqsaanun wuxuu ka reebayaa markuu ziyaadatulmari leeyahay wixii dheeraadee qofka soo galee adduunyo ahi dhib iyo nuqsaan iyo wax yani waxa weeyaan waxyeelo ayay u tahay markuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa wixii naftaadu ay ku noolaanayso ee ehelkaagu ay ku noolaanayaan qadarkaasi inaanu wax mamnuuca ahayn wa ribxu wuxuu macaasho iyo macaashka uu adduunyo ka macaasho ee uu adduunyada aakhire uu ku iloobay wixii uu ka macaashaa khayra maxdil khayri marka laga soo reebo wixii khayr baxtiya ah khusraanun khasaare wey halkaana sheekhu masalo kaluu tambiihinaya adduunyo hadduu ilaahay ku siiyood khayrka khayrka ku bixiso oo aada wujuuda khayrka ku bixiso adduunyadaadii aada ilaahay inaad ku adeecdo aada u adeegsato inaanad khasaaro taagnayne uu ribxigaasi iyo faa-iidadaasi faa-iido kheyr qabta ay tahay buu ku tilmaamaya ya wa ribxuhu waxaa kaloo kuu tilmaamayaa adduunyadaada wixii aakhiro wixii kaa anfacaya aakhiro kaa raacaya waa inay wax khayr maxdiya noqdaan wax xalaal waadixa waa inay noqdaan wax shubha ku jirto oo xalaalnimadiisa shaki badani ku sugan yahay inaad sadaqo u bixiso culimada qeyb baa waxay yidhaahdeen yani waxa weeye waxaad adigu naftaada u quuri weydaad ka shakido dee qof muslim inaad siisaa ma banaana bay dhaheen xaqiiqatanna waa saas dadka qaarkood marka lagu dhaha waxaan waa xaaraan iska daaya isagu cuni maayo ee wuxuu samaynaya dad kaloo muslimiin u siinaya walaa culimada masalada aad aad bay uga digeen khaasatan matalan bunuugta ribowiga ah faa-iidadii ribada ee kaa soo gashay waa ribo waa xaaraan soo ma culimada qaarkood waxay dhaheen bangiga yaan looga tegin waa in laga qaadaa ayib markaan bangiga ka qaada xaggaan geynaya culimada waxay dhaheen qof ma qof sadaqa u bixi sadaqa markaad u bixiso qof muslimaad siinaysa waxaana waxaad ogtay inuu maxay yahay inuu xaaraan yahay qofka muslimka isagu ma oga laakiin adigu waad ogtay inay xaaraan tahay xaaraan baad cunsiinaysaa sooma waa khatiir marka si awgeed ahlulcilmiga qeyb badan oo ka mid waxay idhaahdeen waa inaad ku bixisaa qof muslimaha siinne masaalix caamo muslimiintu leeyihiin sida in brisha lagu dhiso dhakhtara lagu dhiso waxyaabaa noocaasoo kale weyna keliya lakin waa inaan qof muslima la siin waan la cunsiinti waxaad noqonaysaa dee nebigu u nacdalay moogta qofka waxa weeyaan ribo cunaya iyo ka dadka cunsiinaya iyo kaga shaqeynaya walihaada walaalayaal hamigeenu inuu noqdo adduunyo waa in aada la ysaga ilaaliyo axaadiistana rasuulka sala allahu alay waslam waxaa ka ansaxday xadiis duruqdiisa markii la isu geeyo sugan nebigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam ninka hamigiisa ka dhiga adduunyo man ja yani man kaanat iddunya akbara hami ninka adduunyadu ay hamigiisa noqoto ee adduunyo isku ilooba nebigu wuxu uhi faraqa allahu shamlahu ilaahay humuumtiisa waa ku humuumtaa lagu badiyaa waxa uu isleeyahay isugeena waa ka kala yaacdaa waxa weeyaan waxaana adduunyana loo tala saarto laakiin qofka hamigiisu aakhiro uu yahay ilaahay waxa uu kaga filaadaa hamigii adduunyo dee cid cid ku filaatana dee ilaahay baa ugu ugu qanisan nin ilaahay ku filaada ma cid kale u baahan yahi marka waa in laga digtoonaado rasuulka caleyhi salaatu wasalaam maalma maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa masaajidka isa soo dhoobay saxaabada rasuulka aleyh isalaatu wasalaam salaad subax saxiixay ku sugantay markaasaa waxa uu nebigu yihi markuu saxaabadii arkay oo buuxda ma habeenkaana waxaa yimi abu cubayda caamir ibnu jaraax oo baxrayn meesha la idhaha ka soo noqday oo xoolo muslimiintu lahaayeen ka keenay markay saxaabadii rasuulku sala allahu alay wasalam isugu yimaadeen masaajidkii salaadii subax ayuu nebigu wuxu uhi lacallakum samictum ana abaa cubayda qadima bishayin min almaali min albaxrayn waxaan u malaynayaa inaad maqasheen inuu abu cubayda waxoogaa adduunyo iyo uska geeda uu ka keenay baxrayn faabshiruu waamiluu fa abshiruu waamiluu bushaaraysta oo khayr waxa weeya naftiina u sheega idi diilo wanaagsan inaa wixii ilaahay idin yani gooyo aa heli doontaan oo xoolahaas wixii idinkaga soo hagaagay ay idiin iman doonto markaasaa nebigu wuxuu yihi wallaahi ma alfaqra akhsha calaykum ilaahay baan ku dhaartay faqri idinka biqi maayo nebigu alay salatu salaam inaa faqri udhu leecataan oo u dhammaataan oo gaaja gam idinka siiso oo muslim oo dhan waxa weeyaan intay dhibkaasi ku dhaco wax waalaayo ya inay rifti faaliinta idinku dhacdo dhammaantiin aa gam noqotaan idinka biqi maayo nabig alay salatu salaam wallahi ma alfaqra akhsha calaykum walakin inama walakin akhsha an tubsata calaykum addunya kamaa busidat calaa man kana qablakum laakiin waxaan ka baqayaa in addunya albaabadeeda laydiin furo iyo dhaldhalaalkeeda iyo dhalanteedkeeda sidii kuwii idinka horreeyaba albaabadeeda loogu furay fa tanaafasuha kamaa tanaafasuha dabeedna aa ugu beratantaan siday ugu beratameen fa tuhlikakum kamaa halakatum adduunya markaa ku beratantaan maxaa imanaysaa de waa inaga hadda sheegaynay aakhira meesha ka baxaysa hebel adduunyo badan buu yeeshay wallahi sida hebel waa inaan milyaneer noqdaa hebel intaasoo guri buu dhistay anna waa inaan intaa in leeg dhistaa hebel baananka adduunku sheerisku leeyahay anna waa inaan beeranka adduunka sheeris ku yeeshaa oo ma isweydiisay horta ilaa agtiisa wax sharir ma kugu jira akawna ilaa agtiisa ma kaaga furan yahay ilaa agtiisa akawna ka furan laakiin akawnada ilaa agtiisa ka furan dad khawaasaa yaqaana bes dad gaaraa yaqaana oo ilaahay waafajiyey wahaakada gabadhii mus yani muslimiintii maanta waxay marayaan yani inay inay inay la yidhaahdo waar maxaa soo baxay maanta modelka socdaa dharka waa maxay waa kan ya steliska stelkaasaa soo baxay waa in sidan loo labistaa ya stelkii dharkii wuu ka tegay wuxuu galay moobeeladii wuxuu galay kombyuteradii wuxuu galay baabuurtii shay walba stel iyo mood uu yeeshay ya idinkaa maqlaya dee laleeyahay waxa weeyaan iphonea ummad dhan oo muslimi waxay u galeen yani kuyu saacada askari maamulaysay si loo iibsado yani waxa weeyaan hal nooc oo iphone isku soo degay meeshii la joogay kutusinaysaa dadki halkay marayaan bay kutusinaysaa adduunya saa looga daba dhacay bay kutusinaysaa haddaad qofkan weydiisaa tiraa labadan telefon maxaa farqiga udhexeeya xaqiiqada telefon asal waxaa loo sameeyey maxay ta waxaa loo sameeyey inaad qofka aad u baahan tahay kala hadasho isna uu kaala soo hadla bes ay ka baxdo intii marka mana dhamaato adduunyadu siday salafka qaarkood ilaaheen markaa tallaabo qaadaba albaab kaa xidhnaabay kugu furaysaa xogaysaa halkana hadda in yarbaa kaaga dhiman ku dar tii markaad samaysana laba kaley furaysaa tii markaad weligaaba adigaa gaari waaye aabbahay baa wuxuu odhan jiray allah yarxamo adduunyadu waa sagaalo toban ma noqoto buu odhan jiray addunya tisca adduunyadu waa sagaalo toban ma noqoto buu odhan jiray waxaan ku ihi aab maxaad uga jeeda hadalka waad ku celcelisaa waxaan uga jeedaa buuhi weli arki maysid qof kule wax iga maqani ma jiro intuu adduunyo joogo qof walba waxbuu raadinayaa deedna waxaan xasuustay kelmad mid yani dadkaa suuqa joogaahi uu yidhi annagoo burco joogna ayay malaa qaar ku dhahaan hebelow ha madaydaygii baad raacday markaasuu nimba waxbuu daydaya nimba waxbuu daydaya buuhi ya marka adduunka ninaan wax daydayn ma jira buuhi waa xaqiiqo marka nebigu wuxuu leeyahay adduunyo marka laydiin furo waa ku beratamaysaan markaa ku beratantaan sidaad gaadh usoo qabo halkan ka kamil halkan baa intan halkan ka dhamaystirba ayay waxa weeyaan ayuu malakmoodku kaa soo gaadhaya saad u ceydhsanayso ya cumrigaagunbaa dhammaanaya iyadu ma dhammaanayso iyadu yani baahideedu ma dhammaanayso insaankuna culimadu waxay idhaheen mar walba waa baahidaada intaad ka dhigto unbay mar walba ahaanaysa waxay idhaheen ilmaha caruurta abuu bini aadamku qofku wuxuu ka dhigan yahay ilmaha caruurta oo yani iyo adduunyadu waxay isaga dhigan ilmaha caruurta ilmaha caruurta haddaad barto inaad maalintii ha aad siiso shan masaasadood oo caanaa shantaa masaasadood haddaad xabad ka dhinto waa isqabsanaysaan ama wuu baahanayaayo wuu ooya haddaad laba bartana labadaasuu la la qabsanaya wahaakada naftu bini-aadanku waa caynkaas nebigu wuxu uhi fatanaafasuuha kama tana fatanaafasuuha kama tanaafasuuha nebigu wuxu uhi fatuhlikakum kama ahlakatum dabadeedna siday idin waday idin halaagaysaa siday u halaagtay kuwa idinka horreeyey iyagana way halaagtay idinna waa idin halaagaysaa halaageeduna waxa weeye inay ku seejiso aakhiro oo aada cumrigaagii markaad dib isu weydiiso intaad jirtay iyo bal aakhiro waxa kuu yaalla ama kaa horeeya haddii lagudhaa hadda daqiiqad kadib ama haddii lagudhaa ten thirty minutes kadib baa nafta lagaa qabanayaa waxaad ku xisaabtantaa o aad isweydiisaa maxaa aakhiro kaaga horeeya waxaa laga yaabaa inaad jawaab saxa u heli jawaab saxa inaad u heli laakiin haddii lagudhaa adduunka aad haysataa waa intee buu leegyahay waxaa laga yaabaa inaad one minute kaga jawaabto adduunka aan haystaa intaasuu leegyahay marka nebigu wuxuu sheegay adduunyo daba cararkeeda iyo kafaaf wixii ka badan doonidda la doono iyo in aakhiro lagu ilooba inay halaag tahay yuu sidaa ku leeyahy rasulku alay salatu salaam rasuulku wuxuu sidaa ku leeyahay abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali bn abi aalib iyo cashara mubashiriin iyo raggi ragga saxaabadii afdalu hadihi lumma bacda nabiyiha calayhi salaatu wasalaam buu nebigu ku leeyahay waxaan ka baqaya inta adduunyo laydiin furo inaad ku halaagsantaan ar maxayna moodeen innaga masaakiinteena qarni cishriin ama qarni waaxid cishriin nool way naga waageeratay runta markan isu sheegno ya adduunyo waxa weeyaan waxaad ka qiyaastaa un maanta iyo muslimiin wadcigoodu siduu yahay unka qiyaas waxaad isbarbar dhigtaa inta maanta muslimiini cunto ay ku gurayaan zabaaladaha iyo inta muslim maanta baahan ee gaajo ama u dhimanaaya ama waxuu cunaba aan haysan sheekhu wuxuu yidhi wa kullu wujudaani xadin dheef kasta oo aad hesho oo laa tabaata lahu aan aan waxa weeyaan sugnaanaynin oo markaad xaqiiqada u degto wax sugan aan ahayne wax zuulaya ah fa ina macnaahu fi taxqiiqi fuqdaanu macnihiisu xaqiiqada iyo runta marka laga sheego fiqdaanun waa la-aan buu yidhi waayo adduunya o dham isooma suulayso camaairtaad dhistay iyo baabuurtaad isu keentay iyo waxa weeyaan waxa weeye shaqaale waxa weeyaan maaragtay tijaaradaad samaysay iyo waxa weeyaan subermarketada ama minimarketada aad furtay wax allaala wixii adduunye iyo dhaldhalaalkeeda aad isu keentay iyo wixii aad ehel iyo awlaad iyo qurux iyo maladaad adduunye iyo iyo indhadoogsigeedii aad isu keentay kulluhaa sooma suuleyso soo ilahay ma odhan kullu man caleyha faan kulluhaa way suuleysaa dhammaanteed ama adoo taagan bay suuleysaa ama adaa ka tegaaya kam imisaa intuu adduunye isu soo ururiyey wax walba isu keenay maalintuu isyidhi maantaad kamishay isagii laga dhex qabtay oo dabeedna yuu uga tegay wuxuu uga tegay ninaan ku daalin ku rafaadin usoo jeedin xisaabinin waxa weeyaan loo loo dagaalamin u dagaalamin dhib usoo gaadhin ayuu uga tegay hebel baa dhaxalu helay dabeedna siduu doono ayuu u loo faray baradarkaysa xoolihii ninkaasi ku ku birjabay oo nin iskaga ciyaarayo oo marba meeluu ku daadinayo waa kuwa dadka qaarkood markay dadka qaarkood sheegaya waxay dhaheen ay arkeen siday xoolaha ugu loofarayaan waar hebel waa maaragtay ciyaa yani hooyaa keentay weeyaan xaalkiisiyo ama aabbaa ka tegayo waxa weeyaan danka ma laha runta markaad xaqiiqadana qofku wuxuu u turaa wixii isaga dhe yani dhib iyo dhidid ka galay ee uu isagu ku rafaaday laakin wuxuu bilaash ku helay u turi maayo u turi maayo markaa wuxuu ku leeyahy sheekhu war adduunyadaad ku daalaysaad aakhira kaga maalantay haddaad xataa hesho dee ma sugnaanayso kullu man calayhaa faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam ilaahay wejigiisaa hadhaya dhammaan adduunya way baaba'aysaa si awgeed baa ilahay wuxuu uhi qul mataacu dunyaa qaliil waxaad tiraa adduunyo dhaldhalaalkeedu waa wax yar waalaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun aakhiro ayaa adduunyo idin dhaanta buu ilahay yidhi ee iyada ku waxa weeyaan idinkala khayr badan iyada iyada waxa weeyaan ku een wakti ku bixiya wuxuu yidhi sheekhu aayaadka macnaha beytkaa tilmaamaya waxaa ka mid ah aayadda ilaahay uu yidhi inamaa mathalu lxayaati addunya adduunyo tusaalaheedu waxay ka dhigan yahin buu ilahay yihi kamaa in anzalnaahu min asamaai fakhtalata bihi nabaatu lardi waa sidii roob intuu soo da-ay dhulkii yani waxa weeyaan la falgalay oo ku da-ay dabadeedna fakhtalata bihi nabaatu lardi mima yaakulu nnaas walancaam dabadeedna wuxuu soo saaray roobkii midho qurux badan doog qurux badan waxa weeyaan oo dadka iyo iyo iyo waxa weeyaan xooluhu ay cunaan dunyo iyo dadkuba ay cunaan ilahay wuxuu yihi iyadoo sidaa u qurux badan markuu roobku ku da-ay xataa idaa akhadat ilardu zukhrufa markuu roobku ku da-ay ee ay adduun dhulkii soo saartay dooggeedii waxa weeyaan bi iyo midhaheedii qurux bay noqotay buu ilahay yihi xataa idaa akhadat ilardu zukhrufaha wazayanat wadanna waxay u maleeyeen buu ilahay yihi ahluhaa dadkii arlada joogana waxay u maleeyeen anahum qaadiruuna calayha inay maanta barwaaqo ku sugan yihiinoo wax ka maqani aanay jirinoo ay ka fara buuxsadeen tii adduunyahayd ilaahay waxa uu yidhi ataaha amruna iyadoo xaaladda halkaa maraysa arrinkayagii u yimi leylan habeen aw nahaaran ama maalin fajacalnaaha xasiidan buu ilahay yihi beer la gooyey oo baalkeedii la tiray oo baaba-day baanu ka dhignay kaan lam taqna bilamsi tii shalay quruxda badnaydba maba ahaba ilah wuhi adduunya saasay ka dhigan tahay adduunya waxay ka dhigan tahay midhaha iyo iyo dooggaa roobku soo saaray ee in yar kadib intay dhaxani ku dhacday ama waxa weeyaan dabeelyo duufaama ku dhaceen noqotay wax jirin oo suushay adduunye madelkeeda waa saasuu ilahay yidhi kadalika nufasilu laayaati liqowmin yatafakaruun bu ilahay sidaasaanu aayadaha iyo iyo iyo tusaalayaasha ugu cadaynayaana ugu caddaynaynaa dad wax garanaya oo caqli leh oo fikiraya oo dhuganaya mithaalka iyo tusaalaha la siinayo ilahay bal hadda wuxuu ka dambeysay o firs aayadda ilah wuxu uhi adduunyo waxay noqotay ubaxa intuu soo baxay qaadhay ee baaba-ay ayay noqotay buu ilahay yihi laakiin ilaahay wuxuu yihi wallaahu yadcuu ilaa daari salaam ilaahay wuxuu idinku baaqayaa guri nabadgelyo wayahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim ilaahay jannuu idinku baaqayaa nabadgelyo dhammaanteed taallo oo aan suulaynin oo aan laga dhimanaynin oo aan baaba-aynin oo tan ka qurux badan buu ilahay yihi oo aan xaalkeedu uu yahay maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar ilina aanay arag bili aadan qalbigiina aan ku soo dhicin waxa weeyaan dhegina aanay maqal oo dhuganin jannadaasuu ilahay idinku baaqaya daarusalaam baa la idhaha wax dhib oo yaallaa ma jiraan ilaahay wuxuu sheegay daarusalaam inuu ciddii u waafajiyaa ay hesho wayahdi man yashaau ilaa siraati mustaqiim ilaahay wuxuu sheegay daarusalaam dadka helaya yay yihiin ilahay wuxu uhi liladiina axsanu lxusna wa ziyaada kuwa wanaagga sameeyey waxay leeyihiin tii wanaagga badnayd iyo dheeraad buu ilahay yihi ta wanaagga badna waa maxay waa janno waxa ay wanaag ka gaadhay bartii ugu dambeysay tob kalaas bay ka gaadhay wanaagga ilaahay wuxuu leeyahay wax ka dhiman oo ma jiraan xumaan dhammaanteedna mid laga ilaaliyo wey adduunya hadday xanuun leedahay iyo hadday zuulayso iyo hadday kader iyo maaragtay waqtiyada qaarkood masaa'ib ay leedahay kugu dhacayso wixii aadaysiiya farxaddiiba kaa mash kaa qasaysa maxaas ma jiraan daartan daaru salaam baa la dhaha daarulxusna baana la dhaha ilahay wuxuu uhi dadka iska lihi waayo waa aladiina axsanuu waa kuwii wanaag sameeyey camalkii saalixa ku wanaag sameeyey iimaankoodii ku wanaag sameeyey axsanuu biliimaani billaahi bificli aacaati wa tarki lmacaasi waxay ixsaan ku sameeyeen inay ilaahay addoomo dhaba u noqdaan rabbi si quman u caabudaan ilaahay jala wacalaa ka xishoodaan haddii dembi ka dhaco ka toobad keenaan macaasidana ka dheeraadaan kuwaasaale buu ilahay yidhi ilahay wuxuu yihi waxay leeyihiin janno oo tii wanaagga badnayda iyo dheeraadka dheeraadkii baa la isweydiiyey dheeraadku waa maxay rasuulku sala allahu caleyh wasalam baa fasiray dheeraadku waa in ilaahay wejigiisa ay arkaan dheeraadku waa inay ilaahay wejigiisa arkaan dad ilaahay makhluuq yani dad ummadda nebiga ka mid oo umamka muslimiinta yani umamkii ilaahay u abuuray ka mid a baa waxay arkayaan ilaahay waxa weeyaan indhahay saarayaan ilaahay jala wacalaa saraaxatan buu la hadlayaa waxa weeyaan naciimkay janno ku haysteen oo dhan waxay ku iloobayaan ilahay araggiisa ha taasaa wax loo beratamo ah taasaa wax loo kala badiyo ah taasaa wax cumri lagu bixiyo ah markaasi awgeed ba ilaahay labadaa aayadu isugu xigsiiyey ilaahay waxa uu sheegay adduunyo qiimahay leedahay waxay ku fadhido iyo aakhiro iyo qiimahay leedahay iyo waxa weeyaan ilahay agtiisa waxa yaallo wanaagi qiimay leeyihin iyo ciddale buu ilahay sheegay wuxuu yihi sheekhu saa awgeed baa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa laga loo diiday in uu adduunyo dhaldhalaalkeeda raaco ilahay wuxu uhi walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacna bihi aswaajan minhum zahrat alxayaati addunya ilaahay wuxuu yihi adduunyo dhaldhalaalkeeda iyo noocyadeeda kala duduwan ee aanu gaalo siinay ee aanu dadka lumaya siinay ee aanu dhinac walba ka dhignay dadka qaar loo dhiibay ha ku dagsoomin indhahaagana ha raacinin naftaa hawna hanqal taagin baa lagu yiri nebiga alay islat slam nebi maxamed miyuu hanqal taagayay taas yah rasuulka alay isalatu salam muu hanqal taagayn inta loo keenay baa la yihi kala dooro markaasuu ilahay agtiisa waxay la doortay rasuulka alay isalatu salam laakiin waxaa nebiga khitaabka loogu jiheeyey bay idhaheen culimadu in inagana loogu quusgooyo haddii nebi maxamed sidaa lagu yidhi maxaad inaga mooda ilahay wuxuu leeyahay ha raac raacin adduunyada dhaldhalaalkeedaas yaana ku dagin oo aan intaad isleedahay hebel gaadh aad isleedahay bal hadda adduunya soo xasila aad isleedahay meel taas yaana ku mashquulina zahrat alxayaati dunya buu ilahay yidhi adduunya dhaldhalaalkeeda yah adduunyada gebigeedaba ilahay wuxuu ka soo qaaday xabad ubaxa xabadda ubaxi waa la yaqaana intii jirta soo ma hadhow markuu qabow yimaadaama waqtigii baxana isku qadha ilaahay wuxuu ihi waa zahrat alxayaati dunyaa xaalo ay tahay linaftinahum fiihi waxaanu ugu dhiibnay buu ilahay ihi si aanu ugu fitnayno ugu imtixaano aanu u eegno kooda ilaahay agtiisa bal hadda ilaahay waxa agtiisa yaalla ku dadaalaya ee adduunyo fitnadeeda ka baxsanaya ee waxa weeyaan daacada ilaahay u adeegsanaya iyo ka ku dhex lumaya wa risqu rabbika buu ilahay yihi ilaahay wuxuu ku siiyey nebi maxamedow iyo arsaaqda ilaahay agtiisa taalla iyo ilaahay agtiisa waxa yaalle khayr ah ayaa khayrun u abqaa buuri ayib sheekhu wuxuu uhi yaa caamira nin camirayow likharaabiddahri likharaabidunyana waa loo likharaabidaarina waa loo akriyay likharaabidaari baa nadmiga ku qoro galay daar kharaabkeed ninka camirayow mujtahidan xaale uu tafaxaydanyoo dadaalayow bilaahi uqsimuka bilaahi ilaahay baan kugu dhaariyaye hal likharaabi hal likharaabi lcumri cimraanu cumriga kharaabay waxaad ku camirto oo kale ma haysa cumriga aad ku kharaabisay inaad adduunyo ka daba dhacdo aakhiro ku ilowdo wax aad u bedelan karto iyo meel aad hadhowto kasoo gaadho miyaad haysaa may geeri markay ku timaado malakumawdku ma yaqaano one hour c waxa weeyaan waan toobad keenaya malakumawdku ma yaqaano hareadhe maanta ninya iga qalle waxoogaa lacagaan ku siinaya warkaasi wax jira maha ilahay saa ogeed baa ilahay waxa uu waxa uu ku yidhi faida jaa ajaluhum falaa yastaakiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ilahay wuxuu yihi hadday ajashoodu timaado hal saacadna hore u mari maayaan daqiiqad hore u mari maayo daqiiqna dib uga dhici maayo hada huwa alxatm saa ogeed baa sheekh wuxuu ku leeyahy war meelaad ka noqotaa ma jirtaa marka geeri isugu kaa timaado xaqiiqadu waa maya marka waa dee baraarug buu ku leeyahy wayaa xariisan cala alamwaali tajmacuha wayaa xariisan mid ku dadaalaaya cala alamwaali amwaasha mid xariis ku ahow tajmacuhaa xaala aad ururinayso unsiita buuri sheekhu waa miyaa lagu unsiita miyaa lagu ilowsiiyey ama miyaad is ilowsiisay ana suruura almaali axsaanu farxadda xooluhu inay murugo tahay miyaad isogeysiis miyaa miyaad is ilowsiisay xaqiiqatan taasina waa run oo intaan adduunyo ururinteedu muruga laga qaadaa oo see looga qaadaa murugo haddaad u fiirsato dadka xoolaa leh ee dadku ay idhaahaan waa tujaar ama yani waxa weya waxbay haystaan ama waa milyoneero haddaad u fiirsato nolosha ay ku nool yihiin waad waad u arxamaysaa mararka qaarkood yani waad u turaysaa nin maalin oo dhan tafaxaydanoo cararaaya oo hal riyaal inuu ka dhinmo aan rabin maalintii oo dhan isagoo xaalkiisu sidaa yahay habeenkii markuu gogashiisa u hoydo adigu intaad huruddo isagu ma seexdo ah adduunyuu isu geegeynayaa intuu hurdo hadduu seexdo xataa adduunyaan ama iyadiibuu tirinayaa oo qasnada uu ku gurayaa oo uu isleeyahy bal caawa loo soo dhacayaa ilaali qaarkood ma seexdaan qaarkood ma seexdaan qaarkood wallaahi markaad aragto waxaad tamaniyeysaa aada ilaahay ka baryaysaa inaanu ilaahay adduunya ku siinin ya markaad aragto isagoo isagu ka qaawan oo waxa weeyaan isagu isagoo ka qaawan oo xaaladiisu ay adag tahay oo ka kaba ka kabala oo waxa weeyaan mandarkiisa iyo muuqaalkiisa xataa ishaado aanay kuu qabanaynin ya dee waxaa dhaama oo ka nolol fiican miskiinka intuu shanta salaadood ku tukado masaajidka luqmo ceesho uu gaajada iskaga ilaaliyo hadduu helo intuu afka ku rido isaga oo salaadihiisii tukaday oo ilaahay ku kalsoon dhinaca dhulka dhigay laba qole noloshay ku nool yihiin ilahay baa yaqaan madax iyo nimanka waxa weeyaan yani tujaarta la yidhaha ilaa man raximahumullah wuxuu leeyahy sheekhu niyo miyaad ilowday in adduunyo farxaddeedu ay murugo tahay waxaa kaley murugo u tahay sidaad u cararaysa unbaa maalin masiiba kugu habsanaysaayo dam arebel hel yani waxa weeyaan imisa nin ood ga yani masiibo caama imanaysa xoolihiisi waxaa laga yaabaa inay la tagto dabadeedna waa waa kaa raacay waddanka aynu joogno waxaa waqtiyada qaarkood ka dhacday dadka qaarkood ashumta baalaha in ay yidhaahdaan sharikaadkan laysku daro inay dhulka gashay mar keliya oo bal ashum dhan la waayey ya ana kole qolada soomaaliya ka timaada imaaraad kabir ay ka dhacday rifty valley baan u naqaanaa sanadkii rifty valley-ga la yidhaha yani wax badan baa khasaaray dadka qaarkood taara caqluhum markii la yidhaha hebelo waxaagi waxba lagama hayo yani waxa weeyaan isagoo waalan baa la xidhxidhay balse dhakhtarada la geeyey qaarkood iqmaa baa ku dhacay yani waxa weeyaan naxdintii koomay galeen qaarkood naxdintii way dhinteen kamabay soo noqon ya marka hadduu gacantaada ku jirana ilaaladiisaad murugo ka qaadaysa hadduu gacantaada ka baxaad ku khasaartana dee waa murugo murugo kaley ku tahay saa ogeed ba nabigu alay isalatu asalaam wuxuu sheegay murugadaa ninka ka badbaadaya inuu yahay nin maalka ku bixiyo wujuhdii khayrka marka xoolaha ururintoodu dhib ayay leeyihiin ururintoodana waxaa laga qaadaa qofku inuu daacadii ka tago oo ururintoodu waxay keentaa iyo ku dadaalka iyo iska dabaridku in shaydaanku markaa uu si uu kuu lumiyo inuu kuu qurxiyo inaad xoole xaaraan ku hesho oo dee rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu sheegay aakhiru zamaanka inay xaaladdu gaadhayso in dadku nin walba meeshuu doono xoolaha uu kasoo qaato waxa weeyaan aanu eegin ma xalaal baa wuxuu qaadanaya ma xaaraan baa wejigii kusoo gashay ma saxba ma qaladba hamiga iyo muhiimaddu maxay tahay ururi bes a hamiga iyo iyo iyo iyo iyo muhiimaddu waxay tahay ururi walaada hadduu qofku sharci isku qaban waayo oo uu diintiisa isku qaban waayo waxay geyaysiinaysaa xirsiga iyo dadaalka uu ku bixinayo iyo iska dabatuurka oo addunya iska dabatuuraya inuu xaaraan badan cuno oo wax badan xalaashado oo xaaraan ah oo wixii shub shubahaadku ku jiraan uu urursado sidaa awgeed baa nebigu wuxu uhi maa di'baani jaa'icaani ursilaa calaa hanamin biafsada min diini lmar'i min xirsihi cala almaali washarafi oo kama qaala sal la alay slam laba nebigu wuxuu yihi laba yay oo waxa weeyaan la gaajaysiiyey oo dabadeedna xero maalmo inta gaajo lagu dilay xero xoolaa lagu sii daayey siday labadaa yay u fasahaadinayaan xoolahaas iyo siday u gelayaan waxaa ka xun sida xirsiga iyo dadaalku uu qofka u gelaayo oo uu diin dadaalka qofku laba shay uu ku dadaalaa siduu diintiisa u gelaayo u baabiinaya ka xun oo muxuu ku dadaalaya qofkaas labada shay uu ku dadaalaya waa xoolo ururintood iyo sharaf iyo madaxtinimo iyo jaah iyo magacaad heshid intuu ku dadaalayo labadaas fasaadka uu kasbanayay geyaysiinayaan xirsiga iyo gaaritaanka uu labadaa gaadhayaa waxaa ka ayaa ka xun buu nebigu yiri labadaa yay ee xoolaha la dhex dhigay labada laba yay oo gaajoonaya xoole lagu sii dayay maxay ka reebayaan ikhwaani waxba kama reebayaan waxaana culimadu ay dhaheen yaygu eyga wuu ka xun yahay eygu hadduu neef keliya qabsado neef oo inta kale ka yaacdo xabadiisaas ku mitidaa laakiin yaygu wuxuu isku dayayaa inuu saddex afar shan lix intuu ka gaarsiin kara dhulka dhigo si aanay uga yaacin saa ogeed baa nebigu diidiga ugu matelay bay dhahay oo misaalka ugu soo qaatay wuu ka fasaad xun yahay marka walaalayaal maanta adduunka aynu aragnaa maxaa gam layskaga siiye muslim lagu laayay soo madaxtinimo raadinteed maaha ya ee ninku walaalkii ku dilay ee aabihii ku dilay ee aderadii ku dilay ee tolkii ku dhameeyey dad kale warkood badaa ya waa almaalu washaraf soomaaliya maxay la degi laaday waxaa umalaynaysaan inay inay bahashu meel soo ka joogto madaxtinimo iyo xoolaa la kala riixanaya laysku dilaya waxba yan been laysu sheegin oon dadka hadal baraaqa loo sheegin maalinta madaxtinimaasi meesha ka baxday ree hebel waxba ka waayaanna dabkaa la saaraya igabal inaan ree hebel cunaynin waa inan ka ciideeyaa ya waxa weeyaan waa fasaad sidaa awgeed qofku inuu kafaafka kaga noolaado waxay ku dhaantaa ma jirto halkaasaan caawa ku deynayaa subxaanaka allahuma bixamdik لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم